odayaal iyo dhalinyaro ka tirsan xaafadda basra ayaa maktabka dacwada degmada saako u soo gebagabeeyey duuro soconaysay muddo toban maalmood ah odayaasha iyo dhalinyarada xaafadda basra oo ka mid ah xaafadaha degmada saako dowladani diiniga ah oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada degmada saakow dadkii dowladda ka faa'iidaystay oo gaaraya konton qofood muddadii tobanka maalmood ay soconaysay dowladda dadkani waxay ku qaateen duruus tawxiid ah iyo muxaadaro xiritaanka xafladda dowladda lagu soo xirayey waxaa ka soo qayb galay culumaudiin martisharaf kale wareen xiritaanka dowladda waxaa kelimaad dardaaran ah ka soo jeediyey sheekh cabdiwaaxid cabdulaahi calimuudey haddii ducaadii maanta maktabu dacwa ay diyaar yihiin oo cilmigii la baranahayo annagaa nagala raba wakhti inaan bixinno waxna baranno ilaahayna waxaan warsanaynaa kuwa wax barto wakhtina baxsha camalkoodana ikhlaas ka dhiga inuu ilaahay naga wada dhiga tabaaraka wa tacaala ilaahna cilmi waan warsanayna oo qul rabbi sidnii cilman haddii nebi maxamed uu yidhi ilaahu cilmi inoo siyaadi annagana ilaahay waxaan warsanaya ilaahu cilmi inoo siyaadi oo cilmiga sharcigaa na bar oo ilaahu wax ma naqaane waxna bar allaahuma laa cilma lanaa ilaa maa callamtana aqoon ma lihin ilaa ilaahu waxaad adigu na barta mooye dadkii ka faa'iidaystay tobankii maalmood ee dowladda soconaysay qaarkoodii ka warbixinaya duruusta ay ku qaateen dowladda anoo magacayka ballaawo maxamuud mukhtaar xasan oo degmada saakaw duuranayan qobdi oo muddo oo tumanberi ah maqmeelaaraysha maq dacwada saakaw oo ninka qobati muddo tumanberi ah oo meelaaraash dowladuna hadduu kanin gebgaw xaafadda basra walaa waxyaabaanu ka qaadanay maywe limaada qalaqna allah qalaqna allah licibaadati waxdahu walaa nushrika bihi shay-a maa hiya alcibaada alcibaadata hiya ismun jaamicu likulli maa yuxibuhu llah wayrallahu min alaqwaali waalafcaali aldaahiratu wal كم مراتم الدين maraat diin halaathatu wa hiya alislaam waliimaan walixsaan dowraadka uu qabanayo maktabka dacwada waa mid kor lagu qaadayo barashada diineed ee bulshada muslimka ah ee